haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan
wacana wanaagsanah dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkanna dhambaalka aan ku bilaabayno barnaamijka hambalyada waxa uu naga soo gaaray sayid axmed cumar caraaye sidow iyo beello cumar caraaye maxamed cumar caraaye mukhtaar maxamed caraaye iyo ruqiyo maxamed caraaye iyo beella liibaan cumar caraaye iyo sihaam sidow caraaye saadiq siidow caraaye iyo dhammaan reer caraaye afrax cumar cismaan jimcaale iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan reer xasan dhegaweyne waxa ay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan injineer cabdulqaadir liibaan cumar caraaye iyo doctoresa xaawo cali xasan dhegaweyne oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo jimcihii lasoo dhaafay oo ay bisha agoosna ahayd sagaal iyo toban sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa xaggiina baa la yidhi caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daadure waa taa arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho ee dhex maray cabdulqaadir liibaan iyo doctorese xaawo xasan waa xaawo cali xasan waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabanah lagu kala helo wiil icaano gabar icaanana waan ugu ducaynaynaa aamin dhambaalkan waxaa unogu yimid deeqa axmed xasan iyo xamdi axmed xasan iyo nafiise axmed xasan faysal axmed xasan ilyaas macalin maxamed iyo saleymaan macalin maxamed deeqa cabdiqaadir axmed maxamed abuukar macda iyo maxamed cabdixakiin bunka cabdisalaan cali mataan ee cibaado mataan maalin iyo leylo cali baafe iyo xasan cali baafe aadan sheekh daahir iyo cabdishakuur cali axmed iyo axmed nuuridiin axmed waxayna dhammaantood taaniid u dirayaan cabdirasaaq cali daahir iyo doctor hani axmed xasan oo meherkooda iyo arooskooduba ay ka dhaceen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay inkastoo ay haweenkiyo ku haatan sima yihiin inkastoo ay haweenkiyo raggu haatan sima yihiin haddana wayishundogno waskahidadaada hal agayga dumarkuyo haddana wayishundogno waskahidadaada hal agayga dumarkuy xadigoon halkii marine hilkii aad baratiadigoon halkii marine hilkii aad barati hawraarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine hawraarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine adigiyonkaguha wasataad noqota adigiyo hankaaguha wasataad noqota danta lama huraanka danta lama huraanka hareeraha gabadheed soo haabo hubba oo kac soo haabo hubba oo kac waxaan ku hayaa adow caashaqee hooyo dhar
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray cabdixakiin maxamed macalin iyo muhaab dayib aadan iyo awowe dayib aadan cali iyo tamiima mawlid xuseen cabdishakuur dayib aadan xaaskiisa iyo carruurtooda iyo aamiya jaaluud ibraahim cabdiwahaab dayib aadan iyo cabdikhafaar dayib aadan maymuuna dayib aadan saygaday carruurtooda iyo zakariya dayib aadan iyo shuwaro cabdishakuur dayib iyo maxamed cabdishakuur dayib iyo xafiifa buuhaal aadan waxayna dhammaantood u hambalyaynayaan maxamed xasan maxamed iyo maymuuna dayib aadan oo ay gabadh u dhalatay loo bixiyey xaniifa maxamed xasan waxaana ay leeyihiin xaniifa soo barbaar noqotii waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda waxtirta aamin ayaan leenahay dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray deeqa axmed xasan iyo xamdi axmed xasan iyo nafise axmed xasan faysal axmed xasan ilyaas macalin maxamed salebaan macalin maxamed deeqa cabdulqaadir axmed iyo maxamed abuukar maada iyo maxamed cabdixakiim bunka halkaan saaxiibbaa ku jira iyo cabdisalaan cali mataan daacad dhammaantiin saaxiib yaal waa idin salaamaya iyo sidoo kale eedo cibaado mataan maalin iyo leylo cali baafe iyo xasan cali baafe iyo aadam sheekh daahir iyo cabdishakuur cali axmed iyo axmed nuuraddiin axmed dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxa ay taaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan doctor hani axmed xasan iyo cabdirasaaq cali daahir oo sideed iyo tobankii bishii sideedaad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan meherkooda iyo arooskooda oo wada socda uu ka dhacay samar hotel magaalada muqdisho ku yaala waxay leeyihiin arooskii loo aayo owlaad baariyana lagu kala helo annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta labaad aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa jacaylkii dhabta ahaa iyo codkii kisi aadan
dabaalkan wuxuu noogu yimid nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo ruweyda xasan daahir iyo raxmo ruun xasan daahir cabdulaahi xasan daahir xasan isaaq ibraahim cabdiraxmaan maxamed khaalid xasan baruke iyo ibraahim shaahiyow iyo cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim salmo maxamed cabdulaahi cabdiweli faarax barre suleymaan sheekh xasan injineerka iyo hooyo faadumo salaad aabe xasan daahir waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan suleymaan xasan baruuke iyo nuurto daahir ibraahim oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaas oo loo bixiyey shaam suleymaan xasan waxay leeyihiin allah ka dhigootiisa u weynaatay aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo deeqo maxamed iyo liibaan axmed baaruud iyo kifaax axmed baaruud iyo cabdiraxmaan axmed baaruud nimcaan axmed baaruud iyo samaale bare maxamed ayaan bare maxamed cawo bare maxamed xamda ibraahim cumar iyo naciima dayib cabdulaahi iyo leyla dayib cabdulaahi iyo aasiya omar cabdi iyo hoodo yuusuf iimaan iyo xamda cumar cismaan shaadiye axmed cali iyo suqra cabdiraxmaan iyo naciima ibraahim cumar iyo farxiyo ibraahim cumar iyo dhambaalku waa laga buuxaa qadan cabdi cabdulaahi iyo suhayba faysal qaydiid waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska xamse maxamed cabdi iyo shaadiye axmed baaruud oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa saddex iyo labaatankii bisha sideedaad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxay leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo annagu waxaanu leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ee aanu idiin haynana waa heesta halkudhageedu yahay beerqaad sahre axmed iyo maxamed axmed dhabar low codadkooda
hadduu beer ku qaybsamo barban adi ku sila wadnahayga bidixdan aqon ku bedelila kagana wa aan la bixila wadnahayga bidixdana wanku bedelila kagana wa aan la bixila kalama bakhayleel naftan laba bahood noqon barkagan ku siila iyo haddaad cabaysa bisinka aan ku darila bedankaga faataxo oo baluga dhigila
indhahayga
bilanbalkii buluudan ku dhiglaa sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelinlaa bacda dhagaha maqalkan xubka kuugu barinlaa indhahayga balkii buduudan ku dhiglaa sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelinlaa bacda dhagaha maqalkan xubka kuugu barinlaa waxaan beeri lahaa ubaa soo bixiyey caashaqo habenkii bokaygan igu bariyey kuwo dhanla waxaan beeri lahaa uba soo bixiyey caashaqo habenkii bokaygan igu bariyey kuwo dhanla kolkan soo baraaruga bishaaraan ku siinlaa bidhantada araggan bilkhayr ugu ducaynla kolkan soo baraaruga bishaaraan ku siinlaa bidhantada araggan bilkhayr ugu ducaynla ilaa waxaan baryaaya adduunyada badhaadhiyo farqadinaad ku arto aakhirana bishariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida ilaa waxaan baryaaya adduunyada badhaadhiyo farqadinaad ku arto آخرنا بالشريف الندى نكون بردا الندى نكون بردا
Wanku bagabaga ayaan aku luli lahaa balag ilakaya sidiisaan ku daawan laha bili baryarada oloshaan biyo sifu odhan Wanku bagabaga ayaan aku luli lahaa balag ilakaya sidiisaan ku daawan laha bili baryarada oloshaan biyo sifu odhan sida bogadhayi waan kugu bogsoonla had iyo jeer bariidada kalamaha ah aanan baydhe sida bogadhayi waan kugu bogsoon laa had iyo jeer bariidada alamaha aga aanan baydhen iyo haddaba baysana bisinkaan ku dalina beebankaaga kaataxo fowdban uga dhigila iyo haddaba baysana bisinkaan ku dalina beebankaaga kaataxo fowdban uga dhigila
dhambaal kaloo qurux badan waxa uu naga soo gaaray maxamed cabdi carlos iyo hooyo amaal guuleed hana jaamac hana jaamac eedo sacda cabdi iyo caruurteeda iyo samiira iyo caruurteeda sakariya cabdi safa cabdi sumaye cabdi iyo xamse iyo caruurtooda iyo habaryar hibaaq maxamed iyo caruurteeda habaryar safiye maxamed iyo xaajigeeda iyo caruurtooda cadar xasan faadumo nuur sidoo kale asxaab kaloo fara badan baa liiroon lasoo koobi karin oo ay ku jiraan adeero jimcaale iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdi xaashi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer fu-aad cabdi iyo sidoo kale cabdixaafid cawil ismaaciil iyo dhammaan reer cawil ismaaciil khasaali dadkani oo kala jooga london norway maraykanka imaaraadka iyo hargeysa iyo meelo kale oo badan oo daafaha adduunka ka mid ah waxaa iyagoo isku duuban ay tahaniyad iyo bogaadin gaarsiinayaan arooska xamse maxamed cabdi iyo shaadiye axmed baaruud oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa saddex iyo labaatankii bisha sideedaad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo dhabaal waxa uu naga soo gaaray cali aadan xasan iyo cabdiqaadir ibraahim buule iyo sheekh madkuus macalin doctor yuusuf maxamed idriis morgon cabdi macalin ibraahim iyo xarey raage xasan iyo caruurteeda farxiyo geedow ibraahim iyo caruurteeda cali xasan macalin ishow malaaq maxamed xasan barrow mustaf xaaji cabdi injineer isaaq deerow cali iyo nabadoon isaaq cali cabdi aadan xerow mahaday dhammaan waxa ay kala joogaan kenya south africa maraykanka soomaaliya waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad u diraan nabadoon ibraahim aadan xasan iyo xaawo macalin cabdi oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada baydhabo ay leeyihiin arooskiina aamin annagana waxaan idin leenahay arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo eebanaheeda kala siiyo owlaad kheyr qabta dhambaal kalena waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cabdi xaashi oo jooga jabuuti iyo sidoo kale ayaan leh aadan shariif cali xaashi iyo maxamuud aadan shariif cali xaashi iyo muxyadiin busuri shariif axmed iyo aadan bashiir shariif axmed iyo mukhtaar bashiir shariif cumar iyo axmed hire bashiir shariif cumar iyo cabdiweli shariif cashir iyo cabdulaahi shariif cashir iyo cabdiqadar shariif daahir iyo maxamed guurdan shariif daahir iyo maxamed shariif maxamed fuure iyo maxamuud shariif maxamed fuure iyo cabdulaahi shariif maxamed sharmaarke shariif cabdulaahi iyo asxaab kaloo fara badan oon lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mahdi shariif maxamed fuure iyo aasiye shariif maxamuud orooskoodu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan harleed baa layidhi waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ee waara ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa ean dhegeystayaashan u soo qabanayno waa hees ka mid heesihii qaraamiga codkii maxamed suleymaan iyada ayaana ugu dambaysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
wadaad igu reeb berigii bal wadaad igu reeb berigii berkayhigay ku taal sidii buugey berkaygay ku taal sidii buugey halmaraybe kumahay goaye kubahalmaray be Gogayga warambaad badheedhu jarte Gogayga warambaad badheedhu darte ಬಗಹದಿದಿಶೋ ನದಿಹಿ ಬಿಹಿನೆ ಬಗಹದಿದಿಶೋ Baro hordiq dumay kawa kabade Baro hordiq dumay kawa kabade paganadislahai biyahang kubai paganadislahai